bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah رb العaalمين wslى اllah وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى baabu ma yaqulu إida rakiba daabata baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka idaa rakiba haddii uu koro addaabata daabadda haddii uu fuulo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abulaxwas wa huwa salaamu bnu sulaym can abi isxaaqa can caliy bni rabiicata wa huwa alwaalibiyu hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qaala shahidtu caliyan cali ayaan xaadiray utiya bidaabatin iyadoo loo keenay daabad liyarkabahaa si uu u fuulo falamaa wadaca rijlahu lugtiisii marka uu saaray fi rikaabi koorihii markuu lugta saaray qaala wuxuu yidhi bismi illaahi rikaabkuna de wuxuu ka wadaa meesha lugta la saarto ayb qaala wuxuu yidhi bismi illaahi halaathan falama istawaa calaa dahrihaa dhabarkeeda marku ka saro maray qaala wuxuu yidhi alxamdu lilah uma qaala wuxuu yidhi subxaana aladii sahara lana hada wmaa kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun uma qaala alxamdu lilah ayuu yidhi halaathan saddex jeer allahu akbar halaathan subxaanaka inii qad dalamtu nafsii ilaahu nasahnaan ayaa kuu sugnaatay ama usabixuka waan ku nasahayaa inii qad dalamtu nafsii nafsadeydan dulmiyey faqfir lii ii dhaaf fa inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta dunuubta ma dhaafo adiga maaha cid kale ma dhaafto uma daxika dabadeed cali waa qoslay faqultu waxaan idhi min ayi shayin daxikta maxaad yacni ku qososhay ya amiira almu'miniin qaala ra-aytu rasuula allahi sala ll ly slam nebigaan arkay sanaca kamaa sanactu isagoo sameeyey sidii aan sameeyey uma daxika dabadeed waa qoslay faqultu waxaan idhi min ayi shayin daxikta yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi ina rabbaka rabbigaa layacjabu wuxuu la yaabayaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala haddii uu yidhaahdo rabbi ikfir lii dunuubii ilaahu dunuubtayda dhaaf yaclamu wuxuu ogaanayaa addoonku annahu laa yakfiru dunuuba hayrii dunuubta inuunan dhaafin aniga cidaan ahayn inaynan dhaafin waxaa laga qaadanayaa marka dee ducadaani waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka uu la imaanayo marka uu daabadda koro ee meeshan subxaanaka inii qad dalamtu nafsii ayaa waxaa la ysdhihi karaa dee nebigu ma isagaa nafsadiisa dulmiyey ducadii abuubakarna waa ku jirtay inii dalamtu nafsii dulman kahiiran ee dulmiga markaa qofku sida uu u yaqaano yani waxaa innaga noo soo degdegayso dulmigu macaasi oo kabaa'ir ah in loo jeedo laakiin qof kastaa dulmigiisa waa bixasabihi qof walbaa waxa uu isagu taqsiir iyo gaabin uu u arkaa hadba derajadiisu inta ay tahay ee nebigu ma dembaabayo dunuub kabaa'ir iyo macaasi iyo ma samaynayo dabcan laakiin mararka qaar isaga oo masaalixdii ummadda iyo ku mashquulsan iyo ayuu wuxuu dareemayaa dikrigii oo kale inuunan markaas waqti u helin intaas yartaa marka xaaladda ou dikriga iyo munaajaadka rabbigii ku jiro ayuu wuxuu u arkayaa inay xaaladaha ugu akmalsan inay tahay akmalkii marka mararka qaar haddii intuu ka taga limaslaxati maa intaa iyadaa wuxuu u arkayaa marka nooc markaas yacnii gaabin oo kale ah amase nicmada de ilaahay u galay qofba qofka uga aqoon badan yahay marka uu ogaado uu dul istaago nicmadii haddana inuunan gudi karin ou arka nicmada rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu wuxuu ku kabayaa istikfaar marka istikfaar ayuu markaa ku dhammaystirayaa ayuu ku kabaa ayb ee dulmiga maaha in loo qaato marka tuugnimo iyo zino iyo waxyaabahaas marka de innaga derajadeenna waxay tahay iyo derajada ambiyada ama midda abubakar ma gaarno iyaga wixii ayaga marka ay taqsiir u arkaan waxaa dhici karta annagu inaan nanba taqsiir u arkaynin ee dulmigu keliya un inaan loo arka maahan macaasidaas waaweynee kabaairta ayb waxaa kaloo xadiidka ku jiro ina rabbaka layacjabu cajabku marka sifo ilaahay leeyahay wa makhluuqa cajabkiisuna maaha oo ilaahay iyo makhluuqiisu ma shabahaan cajabku qur-aankana waa ku yimid oo qiraa'ada mutawaatirkae sabciyada ah bal cajibtu wayaskharuun weeyaan xadiidkana waa kanaayo ina rabbaka layacjabu ayb cajabkanina ibnu alimaamu tirmidi waxaasaa laga wadaa iyo kanaa laga wadaa iyo ma dhihin sideeda marka in loo sallimayo loo daynayo oo ilaahay iyadoo nuqsaan iyo sifaat makhluuq laga nasahayo sidaas in lagu wadaa inay sawaabka tahay baad moodaa waa arki doonaa meelaha ishkaalka uu ku jiro isaga marka waa saasaa laga wadaa ayuu dhahayaa doorana wuxuu usoo yidhi tafsiirka jahmiyada iyo wuu soo kala sheegay kitaabu zaka baan kusoo marnay qaala wfi lbaabi can ibni cumara qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaثna suweyd bnu nasri qaala akhbarana cabdullaahi huwa bn اlmubaarak qaala xadaثna xamaad bnu salamata can abi الzubayr can caliy bni cabdillaahi اlbaariqiy wahuwa saduuq rubama akhطأ rawaa lahu muslim wاlarbacة can ibni cumara ana nabiya sal l slam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa saafara hadduu safrayo fa rakiba raaxilatahu gaadiidkiisii uu korayo kabara halaaan saddex jeerbu allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhahayay wa qaala subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun ayuu dhahayay uma yaquulu allahuma inii as'aluka ilaahu waxaan ku su'aalanayaa fii safarii hada safarkaygan kana dhexdiisa min albiri alla kaca yacni samafalka iyo wataqwa alla kacabsiga xaggiisa iyo wa min alcamali iyo camalka xaggiisa maa baan ku su-aalanayaa tardaa aada ku raalli noqonaysa allaahuma yaa allahu allow hawin fududay calaynaa korkeenna almasiira socodka ku fududay wadwi duub cana naga bucda alardi dhulka fogaantiisana naga noo soo duub allahuma anta saaxibu fi safari ilaahu waxaa tahay safarka midka nagula jiro waalkhaliifatu fi lahli ehelkana kaan uga soo tagnay ayaa tahay ehelkeennina adaan kaaga soo tagnay allaahuma asxabnaa fii safarina wakhlufnaa fii ahlina ilaahu safarkeenna nagula jir ehelkeennana ilaahu adiga khaliif nooga noqo markaan ka tagnay adiga nooga noo noo noo ilaaliyo noola joog qaala wakaana yaquulu wuxuu ahaa inuu dhahayo idaa rajaca ilaa ahlihi ehelkiisa hadduu u laabanayo aayibuuna in shaa allahu kuwa noqonayaannaha in shaa allahu taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasan madbuuca marka gariibun min hada alwajhi baa la socdo ziyaadadaasna nusakha kuma soo aroorin nusqada mubaarak foorina kuma soo aroorin mizina ta'diib tuxfaha kuma sheegin tuxfatulashraaf qaala baabu maa yaquulu idaa haajat الriixu waxa uu dhahayo haddii ay dabayshu kacdo qaala xadaثna cabdالرaحman bn الأswad abu camri الbصriyu wa huwa maqbul rawaa lahu التirmidiyu والnasaئiyu qaala xadaثna mxamed bn رabيcata can ibni jurayji can caطاء can caaئiشhaةa qaalat kana الnabiyu sal اه l slam nebigu wuxuu ahaa إidaa ra'a الriixa dabayl haddii uu arko qaala allahuma inii as'aluka min khayrihaa wa khayri maa fiiha ilaahu waxaan ku su-aalanayaa khayrkeeda iyo waxa ku dhex jira khayrkiisa iyo wa khayri maa ursilat bihi iyo wixii lala diray khayrkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa sharteeda iyo wa shari maa fiiha waxa iyada ku dhex jira shartiisa iyo wa shari maa ursilat bihi iyo wixii lala diray shartiisa intaasba marka de dabaysha iyo jawigu markuu isbedelayo waa in ilaahay laga magan galo shartiisa khayrka ku jiraana ilaahay la warsado in maahan dadku ay ku bedelaan marka dabaysha inay caayaan iyo ama ay wax ka sheegaan ama gaaladii dhaqankoodii baa wuxuu iska noqday markay subaxdii iska soo horbaxaan oo isa salaamaanba waxay caynayaan jawiga maanta waa maalin qoyan waa dhib badan tahay waa maalin dabayl badan waa dhib badan tahay waa maalin qabow badan waa dhib badan tahay waa maalin kulayl badan waa dhib badan tahay maanta dhan un waxay caynayaan un markaas jawigaas iyo unbay wax ka sheegayaan dadkii marka muslimiintuna in dabeecadaas ay usoo gudubtay baad moodeysaa waqtigan hawada waa xun tahay iyo waxba uu hawadii u nisbaynayaa daawadan ilaahay baa ku tasarufo iyadu marka xumaan ma yeelan karto ee laa tasubu dahrana xadiidku waa tow ah zamanka ha cayninina fa inii ana dahru uqalibu leyla waannahaar zamanka anaa maamulo yidhi habeen iyo maalin anaa gedgediyo haddaad marka zamankii cay u nisbayso dee rabbi baa markaas ile zaman isagu zaman iskama dhigin iyadu marka de maalintu haddii wax ay dhacaan oo kale ama yacni maalin daran bay qoladaas ku ahayd iyo waa la dhihi karaa sababtoo qur-aankii taas waa sheegayaan fii yowmi naxsin siyaalkaas oo kale marka qur-aanku uu tilmaamaya qala wfi lbaabi can ubay bni kacbi qala hada xadiidu xasan qaala baabu ma yaqulu ida samica aracda waxa uu dhahayo haddii uu maqlo gugaca onkodka qala xadaثna qtaybat qala xadaثna cabdالwaxid bn ziyad can xajaaj bni arطah waa mudlis ayb dacfina waa ku jira can abi maطrin abu maطr hada shayk lxajaaj bni arطah majhul nasaa-i iyo tirmidi baa u wariyaan bukhaarina wuxuu ugu wariyey adabulmufradka ayb can abi matarin magaciisa marka lama garanayo xadiidku marka labadaa cilo ayaa haysato sanadka can salim bni cabdillaahi bni cumar can abiihi ana rasuula اllahi sal ly slama kana idaa samica haddii uu maqlo sawta aracdi gugaca ama onkodka codkiisa wasawaaciqi iyo biriqda ama jacda qaala wuxuu dhahaya allaahuma laa taqtulnaa biqadabika ilaahu caradaada hanagu dilin walaa tuhliknaa bicadaabika cadaabkaagana hanagu halaagin wacaafinaa qabla dalika wacaafinaa nacaafi qabla dalika kaas ka hor qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min hada lwajhi qaala baabu maa yaquulu cinda ru'yati اlhilaal bisha aragtideeda waxaa la yidhaahdo waa adkaarta marka caaridaadka ah ee qofka la soo gudboonaaneyso oo waxaa weeyaan qofka la soo gudboonaaneyso ee waxyaabaha markay isbedbedelayaan ama jawigu ama waqtigu iyo la akriyo marka bisha markaa la arko qaala xadaثna moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaثnii bilaal bnu yaحy qala xadaثna abu caamiri الcaqadiy qala xadaثna sulayman bnu sufyaan almadiniyu ninkan marka waa ضaciif rawaa lahu tirmidiyu faqط qala xadaثnii bilaal bnu yaحya bni طalxata bni cubayd اllahi can abiihi can jadihi طalxata bni cubayd اllahi ayb bilaal laftiisa marka waa layin اlxadiid dacfi baa ku jira bilaal bnu yaxyaa ana الnabiya sal ll ly slam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa ra'a alhilaala bisha hadduu arko qaala wuxuu dhahaya allaahuma ahillahu calayna ilaahu bishan inoo dhali dusheenna yacni ha ku bilato ha ku dhalato bilyumni noogu dhali yacni barako iyo waliimaani iyo iimaan iyo wsalaamati nabadgelyo iyo walislaami islaamnimo rabbii wa rabuka allah rabbigay iyo rabbigaaba waa allah qaala hada xadiidu xasanu gariib xadiidkan marka waa xasan bishawaahidihi lanna musnad imaam axmed ayaa uu ku wariyey shawaahid badanna waa leeyahay marka bishu markay dhalato tan baa marka la akrinaya allahuma ahillahu calayna biاlyumni wاliimaan wsalaamati wاlislaam salaamadu maxay noqonaya marka salaamadu waa ka guda weyn tahay nabadgelyo qofka uu gurigiisa ku haysto macnaheedu waa ka ballaaran yahay salaamadu de marka waxay noqonaysaa shirki in laga nabad galo bidco in laga nabad galo macaasi in laga nabad galo shar oo dhan in laga nabad galo waa soo wada gelayaan ayb marka xadiidkan bacdi الnaas si qaldan bay u fasiraan oo qaar baa waxay yidhaahdaan waasalaamati waalislaam haddii la yidhi nabadgelyada inay islaamka ka horeysaa laga qaadanaa bay yidhaahdeen nabadgelyadu inay islaamka ka horeyso oo yacnii nabadgelyadu kow ay tahay uma islaamka uu imaanayo nabadgelyadan hadda wuxuu ku fasirayaa qofku inuu ammaan haysto oo wax dhibaato ah ounan haysanin marka sidaasna sax ma ah islaamnimadu ama diintu waa shayga ugu horeeyo daruuriyaatulkhamsa islaamnimada ugu horeyso diinka ugu horeeyo nafta iyo maalka markaa kadib waayo salaamaduna inaad u fahamto keliya naftaada iyo maalkaaga inuu kuu nabad qabana qalad waayo nabadgelyadu waa ka ballaaran tahay diintu inay nabad kuu qabto oo naftu nabad ay qabto maalku nabad ou qabo ehelka iyo cirdigu ou nabad qabo caqligii ou nabad qabo intaba waa soo wada gelayaan salaamadu ee laakiin manduurkan qaldan ee dadku mar walbo shay marka ay waayaan oo ay baahidiisa dareemaan inay quluwi ku sameeyaanna ma fiicno ee wixii la haystana in quluwi lagu in iyadana marka la haystana inaan la adkaynin labadaasaan u dhaxayna annaga zamankan war nicmadan hadda waa haysataa alxamdu lilaahi dhe nicmo uma arko maxay taray buu leeyahay ammaan iyo nabadgelya maxay tartaa markuu waayo haddana wuxuu leeyahy wax walba iyadaa ka fiican islaamnimada iyadaa xataa laga hormariyay bal fiir intay isu jiraan daa'iman marka quluwiga waxaa keena jahliga iyo cilmi darada ayaana sabab u noqoto nabadgelyadu dada wax ilaahay dadka ku nicmeeyo fiican wey laakiin haddaad islaamnimo inta wayso naftiiyo maalkii kuu nabad galaan ma nabad gashay adiga ma nabadgelin leanna qiyaamo cadaab sarmadi ah oo daa'im ah baa ku ku qabanayo kugu dhacayo ayb aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlmnu macnaheeduna waxay tahay in cadaabkii laga nabad galo ayb rabbii warabuka allah rabbigay rabbii rabbigay iyo warabuka adiga hilaalka ah bisha allahuma allah weeyaan qaala hada xadiiثu xasanu gariib qaala baabu maa yaquulu cinda algadb carada agteeda qofka waxa uu dhahayo de caradu waxay halis u tahay qofku wuxuu khatar u yahay hadal xun inuu kasoo fakado walidalika ducooyinka nebiga waxaa ka mid ahayd ilaah waxaan ku weydiisanayaa waalqasda fi lgadabi waalridaa dhexdhexaysi markaan xanaaqsanahay iyo markaan raalliga ay labadaba qofku inay wax u kala haraan maadaama ay khatar taho shaydaan uu markaa saameyn ku leeyahay ilaahay baa marka qofku inuu ka cuudubillaysto isticaada uu la yimaado ilaahay hoos galo oo sharta caradu ay ilaahay uu nabad nabad ka siiyo qala xadaثna maxmuud bn haylan qala xadaثna qabiisaةu qala xadaثna sufyaan wahuwa thawriyu can cabdilmalik bni cumayri can cabdالraxman bni abi layla can mucaadi bni jabali qaala istaba rajulaani laba nin ayaa iscaayeen cinda الnabiy sal ا l slam nabiga agtiisa xataa curifa algadbu fii wajhi axadihima ilaa midkood caradii laga dareemay midkood wejigiisa faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi inii anigu la aclamu waxaan garanayaa kelimatan kelmad low qaalahaa haddii uu yidhaahdo ladahaba qadabuhu caradiisu ay tegayso acuudu biاllahi min ashayطaani اrajiim qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالraxman can sufyaana naxwahu qala wafi lbaabi can sulaymana bni surad marka qofku marka uu xanaaqo dhowr waxyaabood baa sunnadu ay tahay inuu isticaado la yimaado hadduu taagnaa inuu fariisto waidaa qadiba axadu inuu aamuso waidaa qadiba axadukum falyaskut midkiin hadduu xanaaqa ha aamuso ha fariisto ha weysaysto wax badan baa marka ku jiro salaad ha tukado aahaartu marka waxyaabo badan bay sheegayaan qala wfi lbaabi can sulaymaana bni surad qala hada xadiiثu mursl cabdالraxman bnu abi layla lam yasmac min mucaadi bni jabal wamaata mucaadun wuxuu dhintay fi khilaafati cumara bni اlkhadaab oo waqtiga cumar buu dhinto sanadkii sideed iyo tobnaaduu dhintay caam camwaas ayb marka sanadkii sideed iyo tobnaad cumar marka xoogaaba u ta markaas oo xukunka xukunka ou hayaa markaas ayb wa qutila cumar bnu اlkhadaab cumar baa la dilay wacabduraxmaan ibnu abi leylana ghulaamun uu yahay wiil ibnu sita siniin marka la dilayana cumar ibnu abi leyla wuxuu jiraa lix sano marka nebigu sanadkii koo iyo tobnaad u dhintay hijriga koo iyo tobankii u dhintay soo maha nebigu ilaa taariikhdan hijrigu waxay ka bilaabataa hijrada kow iyo toban markuu sanadku ahay buu dhintay nebiga sal ly slam ila rabiicul awal ou dhintay rabiicul awal waa sanadkii baaba lagu jiraa koo iyo tobankii bilowgeediibuu dhintay abuubakarna meequu talinaya laba sano iyo wax yar laba sano iyo laba bilaya meelahaas waxay noqonaysaa marka saddex iyo tobankii taqriiban marka afar iyo tobankii bilowgeedii meelahaas ama saddex iyo tobankii inuu cumar talada uu qabtay shan sa toban sano iyo lix biloodowna cumar haayay marka haddii afar iyo saddex iyo tobankii uu qabtay shan sano kadib ayaa waxaa dhintay mucaad shan sanoo kale cumar ugu dar wuu sii noolaay dabcan marka uu shan sano sii noolaa ayaa la dilay marka la dilaya marka wuxuu jiraa cabdiraxmaan ibn abiley lix jir taqriiban marka mucaadi dhimanaya marka hal sanoo kale u jiraa hal sano ama laba sano u jiraa hal sano iyo laba sanona de qofku waxba ma oga ama xifdin karo hkda rawى شhucbaة عn الxakm عan cabdالرaحman bn abi leylى wqad rawى cabdالرaحman bn abi leylى عan cmara bn الخطاab wara'aahu waa ka warin karaa cmar laakiin lanna waa shan jir shan jir waa ku warin karaa wcabdالرaحman bn abi leylى yuknى aba ciisa wabu leylى ismh yasaar waruwiya عan cabdالرaحman bn abi leylى qala adraktu عishriina وmiئaة boqol iyo labaatan baan soo gaaray min alansaari min asxaabi الnabiy sala اll ly slam ah qaala baabu maa yaquulu idaa ra'aa ru'yaa yakrahuhaa waxa uu dhahayo qofka haddii uu arko ru'yo ou nacayo qaala xadaثanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaثanaa bakr bnu mdr can ibn اlhaad yaziid bn cabdillahi bn اlhaad can cabdillahi bni khabaab can abi saciidin اlkhudriy anahu samica rasuula اllahi sal l slama yaquulu idaa ra'aa axadukum اru'yaa midkiin hadduu ru'yo arka yuxibuhaa uu jecel yahay fainamaa hiya min allah ilaahay xaggiisay ka ahaatay falyaxmad illaaha calayha ilaahay ha ku ammaano ru'yadaas ha ku mahadiyo waliyuxadid bimaa ra'aa wuxuu arkayna ha sheego wإida ra'aa غayra dalika hadduu arka mima yakrahu waxa uu nacaya ah fainamaa hiya min الshayطaani bay ka ahaatay falyastacid biاllahi min sharihaa ilaahay sharteeda haka magan galo walaa yadkurha liaxadin qofna yownan u sheegin fainahaa laa taduruhu ma dhibayso iya qala wfi lbaabi can abi qataadata qala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariib min hada اlwجhi wbnu اlhaad ismhu yaziid bn cabdillahi bni usaamata bn اlhaad almadiniy wahuwa hiqatun cinda ahli اlxadiidi rawaa canhu malikun waannaas maalik iyo dadkii baa ka wariyay yacni nin majhuula maaha wy qaala baabu maa yaquulu idaa ra'a albaakuurata min min athamari haddii uu arko miraha ugu horeeyo oo soo bislaado miraha kiisa ugu horeeyo oo bislaado marka uu arko waxa uu dhahayo beertii baa miro iyo waxbaa ka baxay bisaylkii baa soo bilowday mirihii ugu horreeyey baa soo gudutay oo soo bislaaday maxaa la dhahayaa marka ayb qofka yacni adkaartu xaaladahay u qeybsan tahay markaad nicmo haysatana adkaaraad la imaanaysaa marka dhib ku haystana adkaar baad la imaanaysaa ruuxa marka addoon dhab ah buu ilaa ilaahay unbuu ku xirnaana marka uu adkaarta sida ay tahay u dabaqo qala xadaثna alanصaariyu wahuwa isxaaq bnu muusa qala xadaثna macnun qala xadaثna maliku xaa waxadaثna qutaybatu qala waxadaثna qutaybaة can maliki can suhayl bni abi صaalixin can abiyihi can abi hurayrata qaal kana الnaasu dadku waxay ahaayeen idaa ra-w hadday arkaan awala اhamari miraha awalkiisa jaa-uu bihi ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nabigay ula imaanayeen faida akadahu rasuulu llahi sal ly slam nabiga haddii uu qaado qaala wuxuu dhahay allahuma baarik lana ilaahu noo barakay fii himaarinaa miraheenna wabaarik lanaa noo barakay fii madiinatinaa madiinadeenna wabaarik lanaa noo barakay fii saacinaa suuskeenna iyo muddinaa koombadeenna allaahuma ina ibraahiima ibraahim cabduka addoonkaagii waay wakhaliiluka wadaayigaagii waay wanabiyuka iyo nebigaaga wa inii aniguna cabduka wanabiyuka ayaan ahay ayb ma keenaysa marka inuusan khaliil ahayn nebigu khaliilna waa ahaa waa ki yidhi faina saaxiba faina saaxibakum khaliil الraxmaan ayb wainahu dacaaka limakata wuu ku bariyey ibraahim maka ayuu kuu bariyey inaad yacni barakayso oo ehelkeedii u barakayso wa ana adcuuka lilmadiinati aniguna madiinaan kuu baryayaa midla maa dacaaka bihi limakata wuxuu ibraahim maka uu kaaga bariyay oo kale wa midlahu macahu iyo iyada wax la midoo la jiro qaala uma yadcuu wuxuu u yeerayay asgara waliidin ilmaha midka ugu yaroo yaraahu oo u arko fa yucdiihi dalika athamar mirahaas ayuu siinayay ilmaha meesha joogo cunuga ugu yar ayuu u yeerayey mirihii loo keenay buu siinayay qaala hada xadiidu xasanu saxiix ayb baakuurada ugu horeeya marka in la aqrinayo tan ee ducada la aqrinayaa inay middan tahay buu tilmaamaya qaala baabu maa yaquulu idaa akala طacaaman waxa uu dhahayo haddii uu cunto cuno xadiidkii hore waa xasanu saxiix haddii uu cunto cunayo waxa uu dhahayo qala xadaثna أxmed bnu maniic qala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim qala xadaثna caliy bnu zayd can cumara huwa bnu abi xarmala can ibni cabaasi qaala dakltu maca rasuuli اlahi sal ly slam nabigaan u galay ana aniga iyo wakhaalid bnu اlwaliid nabigaan la galay lagaan yani nabigaan la galay maciise aniga iyo khaalid bnu اlwaliid calaa maymuunata ayaan u galnay fajaaءatna biinaaءin min laban inoo keentay weel caana kujiraan fa shariba rasuulu llahi sala ll ly slam nabigii waa cabay wa ana can yamiinihi aniguna midigtiisa aan ahay wa khaaliduna can shimaalihi khaalidna bidixdiisa fa qaala lii wuxuu igu yidhi asharbatu laka cabista adaa iska leh cabidda adaa iska leh ayb yacni kalka oo cabista adaa iska leh fain shi'ta haddaad doonto aaharta bihaa khaalidan khaalid ayaad u dooraysaa say iska sii faqultu waxaan idhi maa kuntu maanan ahayn uuhiru inaan doorayo calaa su'rika adiga hambadaada axaddan inaan u doorayo qof uma qaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi man adcamahu allahu aطacaama qofkii alla uu quudiyo cunto falyaqul allahuma baarik lana fiihi wa adcimnaa khayra minhu ilaahu noo barakay wa adcimnaa naquudi khayra minhu wax ka fiican nagu quudi kan waman saqaahu allahu labanan qofku alla caano cabsiiyo falyaqul allaahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barakay wasidnaa minhu noogana kordhi xaggiisa waqaala rasuulu llahi sal l slam laysa shay-un shay ma jiro yejzii gudaya makaana dacaami washaraabi cunto iyo cabid booskeeda hayra labani caano aan ahayn cunto iyo cabid booskooda shay gudaayo oon caano ahayn ma jiro binaa calaa dalika marka masale fiqi baa ka dhismi karto qofka haddii uu dhaarto uu yidhaahdo laa adcamu ilaahan ku dhaartee maanta inaanan wax cunaynin ayuu yidhi caanow cabay hal yaxnad xinti iyo masama waa dembaaba ahaa waa dhaar furay qofkaas leanna caanuhu booskii cunto inay geli karta rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam culimada qaar xadiidkana kitaabul aymaan xadiidkan waa ku keenaan xitaa iyagoo malxadkaas iyo meeshaas ka fiirinaya qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan qala waqad rawaa bacduhm hada alxadiida can caliy bni zaydin faqala can cumara bni xarmala kii horena umara can cumara bni abi xarmala wa qaala bacduhm camru bnu xarmalata walaa yasixu ayb xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jiro cali bnu zaydku waa ibnu judcaan cumar bnu abi xarmalana waa jahaala ku sugan laakin xasanun bishawaahidihi shawaahidu xasanku qaala baabu maa yaquulu ida faraqa min aلطacaam waxa uu dhahaya haddii uu cuntada dhammeeyo qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaxya bnu saciidi qala xadaثna thawr bnu yaziida qala xadaثna khalid bnu macdan can abi umama qala kana rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa ruficat ilmaa-idatu xeerada haddii la qaado min beyni yadayhi hortiisa laga qaado yaquulu alxamdu lilahi xamdan kahiiran allaan ammaanaya ammaan badan dayiban wanaagsan mubaarakan la barakeeyey fiihi dhexdiisa hayra muwaddacin mid laga tegayo xaal ounan ahayn alle hayra haddii la yidhahdo hayru haddii la yidhaahda huwa isagu hayru muwaddacin ayb hayru muwadacinna waxaa laga wadaa hayru matruukin alaba ilayhi hayru matruukin idalabu ilayhi in wax laga dalbo mid laga tegaaya ma aha wax warsigiisa ilaahay mid laga tegaaya ma aha ayb walaa mustaqnan canhu mid laga deeqtoomayana xaal ounan ahayn rabbunaa rabbigeen ayb xadiidkan marka bukhaari iyo abu dawuud iyo ayaa wariyeen qala xadaثna abu saciidi اlأshaj qala xadaثna xafs bnu ghiyaas وabu khalidi اlaxmar can xajaaj bni arطah can riyaax bni cabidata wahuwa sulamiy اlkuufiyu hiqat qala xafs can ibni akhi abi saciid wa qala abu khalidi can mawla labi saciid ninkana marka waxaa ku sugan jahaale iyo waxbaa ku jiraan ibnu akhi abi saciidkan ayib marka xafs bnu khiyaasna ibnu akhi abi saciid buu yidhi abu khaalid alaxmarna wuxuu yidhi mawlan liabi saciid ayuu yidhi ayib can abi saciidin qaala kana nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa akala ou shariba hadduu cabayo ou cunayo ama ou cunayo haddii uu cunayo ama ou shariba ama ou cabaayo qaala alxamdu lilahi haddii uu cuno ama ou cabo alxamdu lilahi aladii acamanii wasaqana wajacalanaa muslimiin ayuu dhihi jiray qala xadaثna mxamed bnu ismaaciil wahuwa albukhaariyu qala xadaثna cabdالlah bn yaziid almuqri qala xadaثna saciid bnu abi ayuba qala xadaثanii abu marxuum can sahl bni mucaadi bni anas can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man akla طacaaman qofkii cunto cuno faqala alxamdu lilahi aladii acamanii hada warasaqaniihi alay igu arsuqay min gayri xawlin xeelad la-aan minii xaggayga ka ahaatay walaa quwatin awood la-aan gufira lahu maa taqadama min denbihi waa loo dhaafaa dembigiisa wixii hormaray qaala hada xadiidu xasanu gariib wa abu marxuum ismhu cabduraxiim ibnu maymuun ayb xadiidkan marka isaga waa xasan qaala baabu maa yaquulu idaa samica nahiiqa alximaar dameerka qayladiisa marka uu maqlo waxa uu dhahayo qala xadaثna qutaybaة bnu saciid qala xadaثna اleyth can jacfar bni rabiicata can اlأcraj can abi hurayrata ana الnabiya sal ll slam qaal idaa samictum hadaad maqashaan siyaaxa diikati diiqa qayladiisa faas'lu اllaha min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiisa fainahaa ra-ad malakan malag ayay aragtay waidaa samictum nahiiqa alximaari dameerka qayladiisa haddaad maqashaanna fatacawaduu billahi min ashayطaan shayطaan ilaahay ka magangala fainahu ra'aa shayطaanan shaydaan buu arkay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saareen arrintaana arrin caqli lagu fahmi kara ma aha ninkii nebiga rumaysan asaadiqu lmasduuq nebigii asaadiqu lmasduuq ahaa ninkii rumaysan warkiisa warkan waa rumaysana ninka kalena wuxuu dhahayaa see shaydaan u aragtay iyo annagaba indha waa qabnaa maxaan u arki weynay iyo dee ilaahay isagaa koonka maamulo adigana waa kaa qarinayaa maslaxuu kaaga qarina ee xayawaankanna ilaahay waa u muujin karaa cadaabulqabrigaba xayawaanku waa dareemayaan annagana ma dareemayno ee haddii aan dareemi lahayna maba noolaaneenba adduunyadan marka xikmad rabbaani ah baa ku jirto nacam umuuraha noocaas oo kaleana qofku inuu caqligiisa shalay dhashay ama yacni caqligiisa naqsiga iyo wax walba aqbalayo inuu gelgeliyo ma aha oo aliimaanu bilgeyb ayaa laga rabaa waxaan annaga ma ogin laakiin rasuulkaan noo sheegay sidaasaan u rumaysanaynaa xadiidkuna inuu de saxiix yahay bukhaari iyo muslim labadoodaba way soo saareen qala baabu qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabu ma jaءa fi fadli الtasbiixi wالtakbiiri wالtahliili wالtaxmiidi fadliga kusoo arooray tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo taxmiidda tahliishu marka waa laa ilaha ilا اllah qala xadaثna cabdالlahi bnu abi ziyaadi qala xadaثna cabdالlahi bnu bakrin الsahmiy can xaatim bni abi صagiirata can abi baljin ayb yaxya bnu abi sulaym ayaa la yihaha can camr bni maymuun can cabdillahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slam maa cala alardi dhulka korkiisa ma ahanin axadun qof yaquulu laa ilaha ila allahu wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billah dhahayo ilaa kufirat canhu khataayaah gafafyaalkiisa ayaa la dhaafaa walow kaanat midla zabadi lbaxri badda xumbadeedaba ha ahaato hala ekaato qaala hada xadiidun xasanu gariib ayb qala warawaa shucbatu hada alxadiida can abi baljin bihada lisnaadi naxwahu walam yarfachu wa abu baljin ismhu yaxya bnu abi sulaym wayuqaalu ibnu sulaym ayda qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna bnu abi cadiy can xaatim bni abi صagiirata can abi baljin can camr bni maymuun can cabdillahi bni camrin can الnabiy sal ly slam naxwahu waxaatimun yukna abaa yunus alqushayriy xaatim bnu abi sagiira qala xadaثna mxamed bnu ayb xadiidkan hadda marka rijaashiisu waa maqbuuleen laakiin rafciga waqfi baa la ysku khilaafay mowquufnimada ayuuna asax ku yahay de mowquufnimadiisuna waxaa la dhihi karaa mowquufun lahu xukmu rafci lianna fadaa'il gaara buu sheegayaa oo uu u sheegayaa adkaar mucayana laabudda markaa nebigun inuu u sheegay qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna mxamed bnu abi jacfar mxamed bnu jacfar waa gundar can shucbata can abi baljin naxwahu walam yarfachu man ma rafcin shucba marka riwaayadiisii waa tan ayb xaatimna marka waa rafciyey shucbana waa waqfiyey qala xadaana ayb qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna marxuum bnu cabdilcaزiz alcaطaar qala xadaثna abu nacaamata الsacdiy ismhu cabdurabihi waqiila camru wahuwa hiqat can abi cثman الnahdiy can abi musa alأshcariyi qaala kunaa maca nabiyi sal ll ly slam nabigaan la jirnay fii ghazatin duulaan falamaa qafalnaa markaan soo laabannay ashrafnaa cala almadiinati madiina ayaan yacni jalleecnay oo madiinaan u kornay xaggeeda oo buurihii waxbay korayaan marka madiinay marka u jeedeen fakabara annaasu dadkii waa takbiirsadeen allahu akbar ayay yidhahdeen takbiiratan takbiira wa rafacuu biha aswaatahum codkooday kor u qaadeen faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yihi ina rabbakum rabbigiin laysa biasama mid dhagoola ama ah walaa ghaa'ibin mid maqanna ma aha huwa rabbigiin baynakum dhexdiinu ahaaday wa bayna ru'uusi rixaalikum gaadiidka aada wadataan madaxyadooda iyo idinka dhexdiinu ahaaday yani siuu idinkugu dhow yahay isagaa fasiri doono uma qaala wuxuu yihi ya cabdullahi bna qays alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kanzan min kunuuzi اljanna laa xawla walaa quwata ila billah qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wa abu cuثmaan annahdiyu ismuhu cabduraxmaan bni mul wa abu nacaamata ismuhu camr bnu ciisa wa macnaa qowlihi huwa baynakum wa bayna ru'uusi rixaalikum yani huwa baynakum idinka iyo wa bayna ru'uusi rixaalikum ayuu ahaaday daabada aada wadataan madaxeeda iyo idinka dhexdiina u ahaaday ayb huwa baynakum wa bayna ru'uusi rixaalikum macnihiisu inamaa yacnii cilmahu wa qudratahu waxaan ujeedaa cilmiga alle iyo awoodda alla way ayb meeshii marka ishkaal imaan karo caqiide xun kasoo urayso yani waxaan ujeedaa meeshii dad ay ka faa'iideysan karaan ayaan ujeedaa oo bacdi naas caqiidadoodu ay xun tahay caqiidadoodan ujeedaa waxa uraya caqiidadooda waa meesha caqiidadaas urayso ay isku dhegi karaan ee nusuusta sharciga sharafta badan ka mid ah wuu baraarujinaa marka meeshan oo kale hadda xuluulaa laga fahmi karaa xuluul xuluulku marka waa maxay in la yidhaha ilaahay meel walbuu joogaa iyo wax kastuu ku dhex jiraa ilaahay meel walbuu joogaa waa caqiidada muctasilada wax walbau alla ku dhex jiraana waa caqiidat alxuluul nimanka xuluuliyadaa sidaas qaba caqiidada ahlu sunnadana bannaankay taallaay waa midii uu soo qariray oo ilaahay addoommadiisa waa ka sarreeyaa mana ku dhex jiro cilmigiisuna muxiiطun bihim meel ilaahay cilmigiisu ka maqan yahay male marka de kitaabkan dadka akrinaayo de caqiidada a'imadan inay inta xasaasiyad ka qabaan haddana kutubtaanna waa akrinaynaa ay dhahaan dadka unbay sirayaan wax kale maaha ilaa kitaabka adoo cuqdo ka qaba inaa akrisa maaha kitaabu zakaad markaan joognay baabu fadli sadaqa si fiican u kala dhigdhigay laba madhabna waa jirtaa in la yska ilaaliyo qofka hadda ardayga inuu muhiim ay tahay madhab waa midda uu soo sheego jahmiyada iyo in nusuusta sifaadka la awilo oo macno gaar ah oo aynan a'imadu ku fasirin in lagu fasiro oo la yidhaha yaddu waa qudro istawha waa istowla waxaa la yidhaha mid kalena waxa ay tahay tafwiid oo macnawi ah in la yidhaha ani waa akrinaa laakiin waxaan ka fahmaya male waxaa iyadana qallooc oo ku jiraa lafteeda in la yidhaha mas'aladan masaa-ishan sifaadku laba maslagaa la maraa maslaku lkhalaf oo ta'wiil ah iyo maslaku salaf oo tafwiid ah dadka qaar mararka qaar waxaasaa siraya markaasu wuxuu leeyahay maslaku tafwiidkaana arjax ah markaasu wuxuu u moodayaa caqiidadii salafka inuu sheegayo ninkaas waa nasiib dar marka arday kutubtan daraaseynaya inuu waxaas kala fahmi waayo madhabta salafka tafwiid ma ahayn tafwiid oo macno ah ma ahayn madhabta salafka leanna way macnaynayeen waa kii tirmidi yidhi wafasarat اljahmiyatu calaa gayri ma fasarahu ahlulcilmi ayb ta kale marka madhabtaas salafka in loo nisbeeyo tafwiidku ibnu taymiya wuxuu yidhaha madhabu tajhiil atajhiil culimadii salafka haddadaan waxba ogeynaa laga dhigaan ee hadday labadaas madhab xikaayadoodu ay tahay madhabta saxiixa ah ee jawharadaba waa sheegay intaas wkulu nasin awhama tashbiiha awil aw fawidhu warun tanziiha awilhu aw fawid warun tanziihan buu yii labadaas waa sheegay marka isagu laakiin madhabku ta'wiilkuu rajaxay shaarix baajuuri ee midkan marka labada madhabanba waxay ku dhisan tahay madhabtii salafkana waxaynan qabin in laga sheegay middan khalafkuna iyagu jaha u wareerkaa ay macno qeyb oo iska fasirayaan iyaga iyadoon sharcigii uunan fasirin culimadii salafka aynan fasirin ama saxaabadana waa dhib kale marka ma la dhihi karo qofkan yacnii madhabtii salafku tafwiiday ahayd iyadaana raajix ah ha u qaadanin ninkaas inuu qarirayo madhabu salaf fii baabi alasmaa'i wasifaat ma qarirayo ayb wixii halkan ku jiray unbuu wataa ayb wmacnaa qowlihi huwa baynakum wa bayna ru'uusi rixaalikum inamaa yacni waxaa ujeeda cilmahu wa qudratahu hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed